maalintan oo sanad walba la xuso labaiyo tobanka mey waxaa aasaastay qaramada midoobay si loo kordhiyo wacyiga ku saabsan muhiimada ilaalinta caafimaadka dhirta si loo dhammeeyo gaajada loo yareeyo saboolnimada loo ilaaliyo deegaanka islamarkaana loo kobciyo horumar dhaqaale dhirta waatiirka nolosha waxay soo saaraan ogsajiinta anefson waxayna bixiyaan siddeetan boqolkiiba cuntadeenna balse caafimaadka dhirta waxaa halis gelinaya cayayaanka cudurada dhirta ku dhaca iyo isbeddelka cimilada sanad kasta ilaa afartan boqolkiiba dalagyada cuntada caalamka ayaa halaabo sababa la xidhiira cudurro iyo cayayaan taasoo dhaqaalaha adduunka ka khasaarisa in ka badan bilyan dalalka soo koraya khasaarahan wuxuu u keenaa cunnayari iyo saboolnimo sii kordhaysa halkudhigga sanadkan waa caafimaadka dhirta cunnada iyo qorshaha dhulka waa baaq loo dirayo dowladaha beeraleyda cilmi baarayaasha iyo dhammaan muwaadiniinta si loo ilaaliyo dhirta maalinta caalamiga caafimaadka dhirta waxaa si rasmi a loo aqoonsaday sanadkii qaramada midoobey ayaa kii disembar kii si rasmi a u meelmarisay qaraarka lagu aasaasay maalintan iyadoo la xusayo muhiimada ay dhirtu u leedahay nolosha deegaanka iyo amniga cunnada waxaa la go'aamiyey in sanad kasta labaiyotobanka mey loo dabaaldego maalintan xuskii ugu horreeyay maalintan caalamiga caafimaadka dhirta waxa uu dhacay labaiyotobankii mey dhir caafimaad qabta waxay keentaa dad caafimaad qaba deegaan badbaado leh iyo mustaqbal ifaya qaar ka mida bulshada ku nool degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelina ayaan wax ka weydiinay siday uga qayb qaadan karaan caafimaadka dhirta iyo badqabkeeda magacaygu waa sadaan maxamed axmed raadiyo sanguuni waan ku dhowahay runaantii markaad fiiriso dhirtu waa nolosha koobaad ean ku tiirsannahay marka ilaalinteeda iyo badqabta dhirta bulshada waxay uga qayb qaadan kartaa inay ka fogaadaan wax kastaoo dhirta waxyeeleeya sida jarista gubidda dhirta la gubayo dhirta in la sameeyo sida in lagu daadiyo biyaha wasaqda iyo waxyaalaha kemikolka in lagu shubo iyo siyaabo fara badan oo kala duwan ayay uga qayb qaadan karaan bulshada waxaan la wadaagayaa dhirtan aad aragtiin waa dhirta aan ku noolnahay marka bulshada waxaan ku wacyigelinaa leeyahay dhirta meesha goynteeda lacagan ka raadin lahayn abuuritaankeeda lacagan ka raadinno dad hadda waxaa jira isku dayoo tallaabooyin qaado xaafadaha dhir ka beeray ama siba beera sameeyey dadkan ayagana waxaan ku baraarujin lahaa amaba aan ku wacyigelin lahaa ama xasuusin lahaaba inay sameeyaan intaa inay ilaaliyaan caafimaadkooda iyo tayadooda oo hadday ay xanuuna ku arkaan khaasatan cidda ku takhasustay ee u leh khibrad gooniah inay la wadaagaan
dhanka kale waxaan iyagana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka daryeel oo ah urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka annagoo wax ka weydiinay sida wax uga qabtaan ilaalinta dhirta iyo deegaanka magacaygu saddexan waa abdulaahi xasan cabdiraxmaan oo xubin ka mid ah ururka daryeel arrimaha dhirta caafimaadka deegaanka urur ahaan aad baan ooga shaqaynay annagoo ku wacyigelinayna bulshada inay ilaaliyaan dhirta ay dhirta beeraan wasaqda iyo waxa dhibaaya ay ka dhowraan si dhirta ay u noqoto mid taya leh mid caafimaad leh marka inay ka ilaaliyaan wasaqda oo cudurada ku keenayso laamaha iyo caleemaha dhintay in ay ka jaraan si cudurkaa dilay laamaha iyo caleemada kale aysan dhirta geedka intiisa kale ay u saameynin wasaqda dilaysa ama dhibaatada ku keenaysa inay ka fogeeyaan marka bulshadana aad bay uga shaqaynayaan marka annagana intaas waana wacyigelin badanna bulshada waa ka siinaa iyo tareeniyo magacayga haddaan ku bilaabo waa maxamed mire waxaana ka socdaa ururka daryeel ee ka shaqaysa arrimaha deegaanka arrimaha deegaanku waa arrimaha hadda mar walba taagan in la xusana waxay mudan tahay kawarqabka dhirta iyo in la hagaajiyo deegaanka qabdhaqanka u shaqeeyo dhirta waxaan u malaynayaa waa qayb muhiim ah marka loo qaaco nolosha biniaadanka ama noolaha guud si guud waxaana ku tiirsan xawayaanada iyo deegaanka inta badan innagu waxaan ku jirnaa bia ama deegaan inuu suurtagelina in noolayaashan ay ku noolaadaan marka isku tiirsanaan dhan kastaa jirto xawayaanada iyo aadamaha maalinkan waa maalin taariikhi ah munaasabna ku ah in bulshada ay ka warhayso gaar ahaan ururkan naga daryeel markii loo eego waxaan ka shaqaynaa arrimaha deegaanka marka loo fiiriyo dhanka in yacni cimilada dhawaanadan ay isbedelaysay isbedelada cimiladana waxaa keentay in ay yimaadaan waxa loo yaqaano green gases ama waxaa yimaada sida karboonka iyo gaasaska kale ee hawada wasaqeeya saas darteed qaabka keliya ee deegaanka loo hagaajin karo waxaa in dhir cusub la bayro ama tii sii jirta in la ilaaliyo labadaba in laga qayb qaato annaga ka daryeel ahaan marka waxaan inta badan ka shaqaynaa in bulshada aan ku baraarujino muhiimada dhirta ay u leedahay inaan dhirta la jarin in la xanaaneeyo dhirta maadaama ay yihiin dhan kasta faa'iido daawo iyo dhan kasta loo isticmaali karo marka xanaaneynteeda aan ka shaqaynaa oo dhirta sida guud